bayaanka ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya danjire masano aga uu xafiiskiisa si diiran ugu soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda ee puntland maxamed faarax maxamed labada dhinac ayaa ka wada hadlay iskaashi ay ka yeeshaan fursadaha ganacsi maalgashiga iskaashiga tamarta iyo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee wadajirka ah si loo xoojiyo loona ballaariyo xiriirka u dhexeeya labada dhinac ayaa lagu yiri qoraalka war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda ethoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in wafdiga ka socday puntland ay carabka ku adkeeyeen xiriirka walaalnimo ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya puntland iyo ethoobiya islamarkaana qiray taageerada iyo iskaashiga ethoobiya gaar ahaan dhinacyada waxbarashada iyo ammaanka wafdiga ayaa sidoo kale sheegay in maamulka cusub ee puntland uu doonayo inuu xoojiyo xiriirka labageesoodka ah ee ay la leeyihiin ethoobiya islamarkaana ay carabka ku adkeeyeen ahmiyadda ay leedahay in diiradda la saaro ganacsiga horumarinta kaabayaasha iyo iskaashiga dhaqaale ayaa lagu yiri bayaanka sida ku xusan bayaanka danjire masano ayaa ku nuxnuxsaday siday ethoobiya uga go-an tahay xiriirka puntland islamarkaana hoosta ka xariiqay inay diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan dhinacyo badan oo kala duwan heshiiska ayaa ku soo beegmaya maalmo yar kadib markii ay puntland sheegtay inay kalsoonida kala laabatay dowladda federaalk ee soomaaliya sababo la xiriira tallaabadii uu baarlamaanka soomaaliya ku ansixiyey afarta cusub ee ugu horeysa dastuurka ku-meelgaarka ee soomaaliya oo dib u eegis iyo wax kabedel ay ku sameeyeen dowladda soomaaliya ayaan weli ka falcelinin heshiiska ay dowladda ethoobiya ku sheegtay inay la gashay maamul goboleedka puntland